بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل wuxuu kitaabu yahay alghusl alghuslu bidami اlghayn culammada qaar waxay yidhahdeen waa ismun liliqtisaal wuxuu magac u yahay qubaysiga qaarna waxay yidhaahdeen haddaad biyaha ula jeedo oo biyaha lagu qubaysanayo waxaad leedahay ghusl haddii aada masdarka ula jeedo yajuusu fiihi addamu walfatx haddii masderka loola jeedo waxay yidhahdeen masderka waxaa bannaan in la damiyo in la fatxiyo labadaba alguslu walgasl kitaabu lgusli macnaheedu waa kitaabu liqtisaal waa kitaab ku saabsan qubaysiga iyo axkaamu lgusli yacnii qubaysiga axkaamta uu leeyahay wa qowli illaahi tacaala iyo allah subxaanahu wa tacaala qowlkii ayuu kitaabayaa wain kuntum junuban faطaharuu wain kuntum junuban haddii aad tihiin kuwa janaabo qaba faطaharuu tahaaro qaata wain kuntum mardaa aw calaa safarin haddii aad tihiin kuwa xanuunsan aw calaa safarin ama safar dushii ah ow jaa'a axadu minkum min algaa'id ama axad adinka idinka mid ah ou ka yimaado meesha uu ku xaajo gudanayay ow laamastumu nisaa'a ama dumarka aad u galmootaan falam tajiduu maa'an kadibna aadan biyo helina fatayamamuu saciidan tayiban u qasda saciidan ciid tayiban wanaagsan famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna waaydiikum iyo gacmihiinna minhu ay min asaciid maa yuriidu allaahu alla dooni maayo liyajcala calaykum inuu dushiinna yeelo min xarajin culays walaakin yuriidu laakiin alla wuxuu doonayaa liyutahhirakum si uu idiin tahiro waliyutima nicmatahu calaykum iyo inuu nicmadiisa taam yeelo calaykum dushiinna lacallakum tashkuruun si allah subxaana wa tacaala aada ugu shukridaan wa qowlihi jalla dikruh yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina wa antum sukaaraa xaalaad tihiin kuwo sakhraaniina xataa taclamuu ilaa aada ogaataan maa taquuluuna waxa aad leedihiin walaa junuban adinkoo janaabo qabana salaada ha u dhowaanina ilaa caabirii sabiilin ilaa adinkoo musaafiriina mooyaane oo markaa tayamumaya xataa takhtasiluu ilaa aada qubaysataan wain kuntum mardaa haddii aad tihiin kuba xanuunsan aw calaa safarin aw jaa'a axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum nnisaa'a falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan tayiban intaan waxay kala mid tahay aayaddii hore famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum ina allaha kaana cafuwan ghafuuraa aayaddii hore waxay ka mid tahay ama ay ku jirtaa fii suurati almaa'ida aayadda labaadna waa fii suurati الnisa sheikha raximah اllah muxuu u hormariyey aayat اlmaa'ida oo u dibdhiga aayat الnisa ayadoo sida macruufka ah labada suuradood waxaa horeeya fi اlqur'an ama fi tartiibi اlmusxaf waxaa horeeya suuraة الnisa waxay yidhahdeen culummadu ujeedda u ka leeyahay ujeeddadu waxaa waaye wain kuntum junuba faطaharuu tahaaro qaata tahaarada maxaa loola jeedaa aayadda labaadaa fasiraysa labada aayadood isku fasirayaa oo tahaarada aayadda labaad ku jirta aayadda koowaad lagu sheegay fi laaya athaaniya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhahday walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu tahaaradu aliqhtisaala loola jeedaa fataharuu tahaaro qaata macnaheedu waa qubaysta in qubays loola jeedo tahaarada waxaa tusinaya xataa taqhtasilu oo qusliga iyo qubayskaa lagu sheegay maxaa yeelay altahaara way ka caamsan tahay min alqusl qusligu iyo qubaysku wuxuu ka mid yahay min altahaara marka fataharuu hala tahaaro qaato qubays iyo kayrkiiba waa soo gelayaan laakiin in loola jeedo qubays maxaa cayimaya oo ku qaydaya in qubays loola jeedo aayadda labaad lafdiga ku jira xataa takhtasiluu wuxuu ugu talagala marka imaamu albukhaari in labada aayadood oo uu isku fasiro halkaa marka waxaa ka soo baxaya qofka haddii uu janaabo qabo inay waajib tahay inuu qubaysto hadduu janaabo qabo uu biyo helo wajaba calayhi liqhtisaal waxaa waajib ku ah inuu qubaysto qaala raximah llah baabu lwuduu'i qabla alqusl wuxuu baabu yahay in la weyse qaato qubayska hortii waa baabu istixbaabi alwuduu'i qabla alqusl maxaa yeele weysadaan waa mustaxab ma aha weyse qaad waajiba wuxuu baabu yahay inay sunno tahay oo mustaxab ay tahay in la weysaysto qabla alqusli qubayska hortii waa markii laga qubaysanayo min aljanaaba waxaa sunna in la weysaysto intaadan qubaysan ka hor imaamu shaafici raximah llah wuxuu yidhi fii kitaabihi lum xaafidkuna waa ka soo naqliyey wuxuu yidhi farad allahu tacaala algusla muطlaqan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu farad yeelay oo waajibiyey qubayska muطlaqan asigoo mulaqa macnaha laguma xirin in wax laga hormariyo laguma xirin asagoo mulaqa ilaahay farad yeelay oo wax alla wuxuu yidhaahday faطaharuu wuxuu yidhi xataa takhtasiluu si mulaqu alla u farad yeelay lam yadkur alla ma sheegin fiihi ay fi lqusli shay-an shay ma sheegin yabda-u bihi ou qofku ka bilaabayo qabla shay-in shay kale ka hor wax la leeyahay waxaasaa la hormariyo waxaanaha la dibdhigo ilaahay kuma sheegin qubayska tartiib uma sheegin fa kayfa maa jaa bihi lmuqtasinu yacni kayfiyad walba iyo qaab walba oo qofka qubaysanaya uu la yimaad ajza'ahu waa ka gudaysaa qubaysku si kastoo qofku u qubaysto iyo kayfiyo walba u qubaysto marba haddii uu qubaystay waa ka gudaysaa oo qubayska waajibkaa waa ka dhacaya idaa ataa bigasli jamiici badanihi hadduu la yimaad jirhkiisa dhammaan inuu dhaqo biyaha gaarsiiyo si walba u qubaysto waajibka waa uga dhacaya maadaama allah subxaanahu wa tacaala uu farad yeelay qubayska mutlaqan ayadoon tartiib iyo kala hormarin midna aan lagu xidhin lidaalika qofka haddii uu qubaysto ama uu dabaasho uu badda galo maalan hal mar hadduu biyaha badda uu hoos u galo kadibna uu ka soo baxo asoo niyeysan qubays waajibka waa ka dhacay shardi maaha madax hormari gacan hormari lug hormari waxa shardi maaha ilaahay wuxuu waajib yeelay iqhtisaal magac walba uu ku dhagoobayo qofkan in la yidhaha waa qubaystay waajibka uga dhacaya laakiin maxaa sunno ah in weyse qaadka la hormariyo marka alghuslu min aljanaaba waxna waa waajib oo waa farad waxna waa kayfiyada ugu wanaagsane ugu fadliga badan kayfiyada janaabada laga qubaysanaya midda ugu taamsan ugu kaamilsan waa kayfiyada ku imaan doonta axaadiidta sheekha uu ku sheegaya baabkan laakiin maxaa waajiba markii janaabada laga qubaysanayo waxaa waajiba in jirka biyo la wada gaarsiiyaa waajiba jirka biyaha qaab qaabkaa doonta u wada gaarsiiy waajibka waxaa waaye jirkaaga dhammaantii inay biyuhu wada gaaraan xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf cabdullaahi bnu yuusuf kitaabka awalkiisa ilaa hadda waa nala socdaa wax badan in la garo waayana waa ceeb bashiir haye cabdullaahi ibnu yuusuf ma taqaan shiikiisa shiikhiisa maa tir mase ardaygiisa bukhaari waaye meel kale laga sii aadi maayo xadaanaa cabdullaahi ibnu yuusuf qaala akhbaranaa malik ya atamyizi ma tiri ya ta'da maxaa ku xiga miim miya ta'da miimaa ku xiga kunyadiisa ma taqaan dhib male nisbadaas haddii xataa kaa qaldanta laakiin kunyadiisa abu cabdillaah haya cabdiwaaxid maxaa saxaysaa atinisi waa binuun قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن, أبي عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ عن عائشة لبض اللفظ متكا صوابة زوج النبي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هاي آدم لبض متكا صوابة يا إن ليرى زوج النبي أو عن تأل الراعن ولغة أهل الحجاز إن ليرى زوجة النبي ولغة بني تميم ولغة من لغات العرب كم إذا إذا زوج النبي عليه الصلاة والسلام واللغة فصيحة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وحوى إذا اغتسل من الجنابة هدو جنابك قبيسته إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل وهدو دون إنه كقبيسته بدأ وبالله فغسل يديه لبدي سقعمود أيو دقي ثم يتوضأ كدبنا وويسيسني كما يتوضأ للصلاة سدو صلاة وويسيسني macnaheedu waa maxay waysaqaad taama ayuu nebigu weysaysanay waa la yaqaanaa sida salaada loogu weysaysto oo waysaqaad dhammaystirana la weyse qaataa sidaas oo kale u weysaysan jiray uma yudkhilu asaabicahu kadibna farahiisa ayuu wuxuu gelin jira filmaa'i biyaha dhexdood biyuhu faraha gelinayaa loolama jeedo weelka biyaha ku jira inuu faraha gelinayo laakiin biyaha madaxiisa uu ku shubay ayuu faraha la gelgelinayaa oo riwaayadaha qaar ay ku caddahay riwaayatu muslim waxay leedahay uma ya'khudu almaaa fayudkhilu asaabicahu fii usuuli shacar kadib biyuu qaadanayay nebigu calayh salaatu wasalaam markaasuu farihiisa wuxuu gelinayay fii usuuli shacar tinta salkeeda iyo asalkeeda uma yudkhilu asaabicahu fi lmaa fayukhalilu biha fayukhallilu wuxuu gelinayaa bihaa ay farihii biha ay bilasaabic ayuu wuxuu gelinayaa usuula shacarihi tintiisa salkeeda uma yasubu calaa ra'sihi kadibna madaxiisa ayuu ku shubayaa alaaa urafin uraf waa jamcu arfa arfaduna waa hal mar wixii la darsado gacanta lagu daro wixii hal mar calaa casha lagu qaada waxaa la yhahdaa arfa saddex mar ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam darsanaya biyadayhi labadiisa gacmood uma yufiidu lmaaa kadibna biyaha wuxuu ku dareerinayay calaa jildihi jirkiisa kullihi dhammaantii jirkiisa dhammaan ayuu biyaha marinayay dalki shardi maaha addalki oo ah in gacanta lala marmariyo waajib maaha hadduu qofku awoodi karo inuu jirkiisa dhammaan biyaha gaarsiiyo biduuni dalkin waa ka gudaysaa maxaa yeele qofka markuu dabaalanayo ama uu biyaha hoos u galaayo gacmaha miyuu jirka la marmarinayaa ma u baahna in loo marmariyo waxaa muhiima in biyaha dhammaantood ay jirka gaaraan hadday biyaha jirku aysan wada gaari karin ilaa bidalk markaa dalkigu muxuu noqonayaa in gacanta lala marmariyo marka waajib uu noqonayaa maxaa yeele waajibaa ku xihan laakiin biduuni dalkin haddii la awoodi karo waxaa ku filan in jirka biyahooda la wada gaarsiiyo uma yufiidu lmaaa wuxuu biyaha nebigu ku dareerinaya uu ku daadinaya calaa jildihi jirkiisa kullihi dhammaantii kayfiyadani qaabkan qubayska maxaa ka horeeya waysaqaad taam ah oo dhammaystiran waysaqaadkaas taamka ah dhammaystiran waa waysaqaad sunno ah kayfiyadaanna waa kayfiyaat liqtisaal min aljanaaba kayfiyada ugu dhammaystiran ee ugu fadliga badan ayada iyo kayfiyada ku xigta xadaanaa moxamed ibnu yuusuf albikandi qaala xadaanaa sufyaan waa la isku khilaafsanya shuraaxda qaar sida cayni oo kale wuxuu yidhi waa albikandi xaafid ibnu xajar firyaabi miyuu sheegay mase ma soo hadal qaadin matniga miya wuxuu yidhi halkan huwa alfiryaabi karmaanina wuxuu jasmiyey buu yidhi inuu yahay maxamed ibn yuusuf albikandi way isku khilaafsan yihiin qol waxay yidhahdeen waa bikandi qolana waxay yidhahdeen waa alfiryaabi xaafidku wuxuu jasmiyey inuu yahay alfiryaabi alcayni raximah اllah wuxuu leeyahay cumdaة اlqaari sharxi صaxiix اlbukhaari waxayna isku wakti ahaayeen alxaafid ibn xajar laakiin haddana waxaa ka muuqda sharixiisa inta badan xaafidkana waa ka faa'iidaystaa waana naqdiyaa waa ka faa'iidaystaa waana naqdiyaa inta badan wuxuu u qasdaa inuu khilaafo meelo badan haddana inta badan fawaa'idda aada fatxulbaari ku arkayso caynina waa sheegaya fi lhaalib sida xaafidka usoo guuriyo usoo guurinaya wuxuu dheer yahay laakiin xagga tartiibinta xagga tartiibinta cayniya ku fiican oo marka hore wuxuu ka hadlayaa rijaal lisnaad kadib wuxuu ka hadlayaa macnaha xadiidka kadib wuxuu ka hadlayaa icraabka xadiidka waa icraabaya meelaha uu isleeyahay ishkaala ka jira fi licraab kadibna wuxuu ka hadlayaa fiqiga xadiidka qaab noocaasoo fiican ayuu u tartiibiyey xaafidku tartiibtaa ma lahan inta badan qaala xadaanaa sufyaan can alacmash can saalim bni abiljacd can quraybin mowla bni cabaas can ibni cabaasin radia allahu canhuma can maymuunata zawji اnabiyi sala allahu alayhi wasalam qaalad waxay tidhi tawada'a rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa weysaystay wuduu'ahu lisalaa weysadiisa salaada ayuu weysaystay hayra rijlayhi oo aan ahayn rijle yacni labadiisa lugood markii laga reebo labada lugood wuxuu weysaystay sida salaada u weysaysto wa gasala farjahu farjigiisana waa dhaqay wamaa asaabahu iyo wixii farjiga asiibay oo min aladaa wasakha uma afaada calayhi almaa kadibna biyo ayuu jirkiisa ku dareeriyey uu ku shubay uma naxa rijlayhi kadibna labadiisa lugood ayuu dhinac u bixiyey faqasalahumaa wuu dhaqay haadihi qusluhu min aljanaaba haadihi tani qusluhu waa qubayska nabiga min aljanaabati janaabada uu ka qubaysanayo xadiid maymuuna iyo xadiid caaisha maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin xadiid maymuuna labada lugood nabiga wuxuu kadib mariyey qubayska markuu qubaystay kadib ayuu labada lugood dhaqay laakiin xadiid caaisha radia allahu canha waxay sheegtay inuu nabigu inuu weysaystay kamaa yatawada'u lisalaa wax miyay soo reebtay waxba sooma reebin salaada sidee loo weysaystaa lugaha dhaqideeda waa la socdaa marka weyse qaad taama ayuu nebigu weysaystay sida caaisha sheegtay radia allahu canha maymuunana waxay sheegtay inuu nebigu weyse qaatay laakiin labada lugood uu ka dambaysiiyey qubayska culummada waxay isku khilaafeen labada xadiid duruqda loo marayo qaar waxay yidhaahdeen labada xadiid waa laba sifo ayay ka kala hadlayaan oo inaad weyse qaadato weyse qaad taama kadib aada qubaysato waa sunna inaad weyse qaadato oo labada lugood aada reebto dib u dhigto kadibna markaad qubaysato kadib labada lugood aada dhaqdo ayadana waxay yidhahdeen waa sunno waa kayfiyad kale labada kayfiya waxay yidhahdeen waa laba kayfiya uu nebigu la yimid calayhi salaatu wasalaam marna tanaa lala imaanayaa marna midaan bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen labada xadiid waxa lagu sheegay waa kayfiya waaxida waa hal kayfiya hal qaab keliya waa laba kayfiya maaha oo muxuu nabiga calai slat slam labadiisa lugood dhinac ula baxay oo gooni ugu dhaqay waxay yidhahdeen nebigu marka hore waa weyse qaatay weyse qaataama sida xadiid caaisha lagu sheegay tabtaasoo kale ayuu sameeyey markuu maymuuno la joogay laakiin markuu qubayskii dhammaystay faniinkii biyaha iyo waxyaabaha laga yaaba biyaha markay dhulka ku dhacaan inay lugihiisa ku faniinaan ay gaaraan ayuu nebigu ka biyo raacinayay markuu labada lugood dhinac ula baxay ee weyseqaadka shaqo kumala yidhahdeen labada lugood ee gadaal laga dhaqayo waa biyo raacin oo waxyaabihii soo faniin iska biyaha iskaga dhaqayay laakiin weyseqaad taama ayuu hore u weysaystay qabla alqusl haddii sidaa lagu macneeyo labada xadiid maxay ka hadlayaan sifa waaxida hal sifay sheegayaan labada xadiid laakiin qowlka hore ayaa daahirka xadiidka u dhow maxaa yeele maymuuna radia allahu canha waxay tidhi tawada'a rasuulu llaahi sal alla ly slama wuduu'ahu lisalaa maxay soo reebtay waxay tidhi hayra rijlayhi hayra rijlayhida ay leedahay maymuuna maxaa laga fahmayaa markuu weyse qaadanaya inuusan labada lugood dhaqin nebigu sala allahu calayh wasalam labada lugood dhaqideeda nebigu dibuu u dhigtay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna u dibdhigay markuu qubaystay kadibuu lagu hidhaqay idan sidaa darteed waa sifa aaniya waa kayfiya aaniya oo nebigu sala allahu alay slam uu u qubaystay markuu jannaabada ka qubaysanayo calaa kulli xaal si walbaad uga qubaysato mar haddaad qubaysato waajibka waa kaa dhacay haddii dariiqadan aad martana waxaad la timid sunnada oo ajir dheeraadaad leedahay haddii kayfiyadan aad la timaaddo ood weysaysato qabla alqusli intaadan qubaysan ka hor laakiin waxaa muhiima oo aada muhiim u ah in mar walba lagu dadaalo lagu baraarugsanaado jirkaaga dhammaantii waa inaad biyaha gaarsiiso jirka dhammaantii maxaa soo gelaya usuulu shacriyaa soo gelaysa usuulu shacri maxaa loola jeeda maalan tin badan aad leedahay tin badan haddaad leedahay macnaheedu ma ahan biyaha kor uga shushub kuguma filna timaha markaad biyaha kor uga shubto waa ka dareerayaan timaha waxaa laga yaabaa timaha salkooda inaysan biyaha gaarin nebigu sala allahu calay wasalam markuu qubayska bilaabayo ayuu wuxuu dharjinaya tintiisa tintuu dharjinaya macnaha tintuu aad biyo ugu shubaayay farahana waa la gelgelinayo intaas kuma kaaftoomaynin ilaa uu hubsado in tinta salkeeda ay biyuhu gaareen caaisha waxay tidhi xataa arwaa shacra ilaa uu nebiga dharjiyey tintiisa muxuu ka dharjinayaa yani biyuhu ka dharjinayaa arrintaas marka in la yska hubiyo waa muhiim oo deg deg inta lagu qubaysto san dhicin jirkaaga qayb ka mida inaysan biyaha gaarin taa hadday dhacdo janaabadii ma ka qubaysatay kama qubaysan waajibna kaama dhicin maalinka jimcaha markii la qubaysanayo adoo janaabo qaba jumcano u qubaysanaya hadday kuu kulmaan laba jeer miyaad qubaysanaysaa mase hal qubaysaa kaaga filan hal qubaysaa kaaga filan laakiin waa inaad niyeysato waa inaad niyeysato ood u niyeysato quslu yowmi اljumuca iyo alqusl min aljanaaba inaad halka qubays u niyeysato haddaad u niyeysato halkaa qubaysaa kaaga filan way isa soo hoosgelayaan uma baahnid inaad janaabo ka qubaysato haddana aad maalin jimca u qubaysato hal qubaysaa kaaga filnaanayo waa hadday kulmaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin